allah u naxariistay maxamed axmed kuluc oo ka mid ahaa foollaadka suugaanta soomaalida ayaa goorta u dhashay taariikh nololeedkiisa oo kooban waxaa v o a uga warramay boobe yuusuf ducaale oo ah qoraa iyo kaydiya taariikhda ah geerida naxdinta le ee ku timid ilaahay baa qoray duhurkii maanta isbitaalka hargeysa maxamed axmed oo loo yaqaanay kuluc waxaan ka tacsiyanaya dhammaan shacbiga soomaaliyeed si gaara waxaan uga tacsidaynayaa fanaaniintii uu ka tirsanaa anoo xiganaya maalin guriga ila fadhiistay koob iyo tobankii bishii labiyo tobnaad labadii kun iyo shantii maxamed wuxuu ii sheegay inuu ood weyne ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo labiyo afartankii laakiintii baasboorka ay ugu qoran tahay dhalashadiisu kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii hooyadii waxaa ahayd cambare yuusuf cigaal maxamed wuxuu la dhashay afar wiil iyo saddex hablood kollayba muddo toban cisho iminka laga joogo ayuu mid ka mida walaalihii isaguna hargeysa ku geeriyooduu ka horreeyey waxoogaa maxamed wuxuu ii sheegay maalintaas inuu dhalay afar wiil iyo shan iyo toban hablood oo wiil ka dhintay wuxuu ii sheegay carruurta intaa la eg inuu ama ka kala tirsanaayeen shan bahood haddaba goorma ayuu marxuumku soo galay fanka iyo badweynta suugaanta soomaalida waa kan mar kale booba yuusuf ducaale oo faahfaahinaya kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii ayuu nolosha faneed soo dhex galay walaalo hargeysa ayuu ka tirsanaa wuxuu ii sheegay walaala hargeysa inay laba raac ahaayeen maxamed wuxuu ii sheegay laxankii ugu horreeye uu sameeyo inuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii markaan khadar haleelaa ereyada waxaa lahaa maxamed cumar huuriyo oo isaguna ilaa afar iyo kontonkii kusoo biiray fanka su-aalan maalintaa weydiiyey maxamed oo ahaydoo heesahaaga teebaad ugu jeceshahay wuxuu igu yidhi sida ubadka hadbadka ugu dambaysa ayaan ugu jecelahay wuxuu maalintaa iga sheekeeyey hees laydhaa masallaha waxay ahayd heella uu iska lahaa curinteeda iyo muyusigeedaba cabdilaahi qarshe oo isagu ku qaadi jiray iyaguna ay u jiimi jireen oo lagu soo marayey magaalooyin badan oo geeska afrika ka tirsan waxaayd kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo kontonkii waxaana midhaheeda ka mid ahaa masallaha masallahan howlyaraan mushaaxayow muqdishaa mudanay soo mariyo jabuuti markaad dul joogtana jacaylkooda waan jibbooda waxay u dhigmaysay wixii af carabiga lagu odhan jiray busaada riix dhinaca kale wasiirka warfaafinta somalilan cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo hawl shaqo kaga maqan magaalada hargeysa ayaa v o eda khadka telefoonka ugu sheegay aqoontii uu lahaa kuluc innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuxuu ahaa fanaan weyn oo qaali ah wuxuu ahaa fanaaniintii seeska u dhigay ee korisay ee kor u qaaday ee halkan uu maanta soo taagan yahay soo gaadhsiisay fanka guud ahaanba soomaaliyeed wuxuu ahaa haliyey weyn oo taariikhdii gurnimo doonka xilligii mustacmaradana kaalin muuqato oo muhiima ku lahaa dhinaca kale brofesor axmed ismaaciil samatar oo sheegay in maalmo dhoweed ay kulmeen marxuumka ayaa isna wuxuu ku sifaynayaa sidan maxamed axmed anigu saddex cisho waxaan laga joogin ayaannu qadawada cunaynay casuumad iskugu nimid ambasador hotel wuxuu igu yidhi waan yaro xanuunsaday laakiin imika waan soo noolaanayaa anu waxaan filayaa maxamed inuu jannada tegi doono ummad badan oo ballaaran oo malyuunaad ah ayuu ilaa maanta konton sannadood u raaxeeyey caqligooga ballaadhiyey dhandhanka fanka iyo suugaanta iyo heesahana aw tusay marka anigu aad iyo aad ayaan u rajaynayaa in ilaahay u naxariisto oo waanu tegi doonnaa inta la nool yahay laakiin dee magaciisa iyo codkiisu waynu horyaalla maalin walba markaa dee dib loo dhegaysto dib loo xusuusto waxay noqonaysaa wax waajiba allah u naxariisto marxuum maxamed axmed kuluc ayaa la rajaynayaa in maalinta beriya lagu aaso magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye v o e hargeysa